Munaasabadda xuska Maalinta Caalamiga ah ee Furdooyinka Adduunka, oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jubbaland, ayaa waxaa ka soo qayb galay Madaxweyne Ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugdheere, iyo mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee Jubbaland. Munaasabadda oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaa ka soo qayb galay ganacsato, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, haween, ururada bulshada rayidka, iyo shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda. Madaxweyne Ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugdheere, ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda kobaca dhaqaalaha, gaar ahaan dhanka kasta dhanka kastamyada, isagoo u mahadceliyey Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Jubbaland.
ganacsatada oo ganacsatada jubbalandna kaalin aad iyo aad u wanaagsan oo hormuudnimo ah ayay ka qaateen horumarinta furdooyinka dadaalka wasaaradda maaliyadda iyo maalinta maanta ah ee xuska xuska maalinta furdooyinka dowladda jubbaland si aad iyo aad ayay isugu soo qabanqaabisay wasaaraddeeda maaliyaddana soo abaabushay Ee, maalintaasna waa taageersannahay waxaan leenahay horumarka dalka iyo dadka wuxuu ku jiraa xoojinta furdooyinka qoraalka rasiidka ninka ka- ee, ganacsadaas oo adduunka dibaddiisa jooga meelba jooga iyo nidaam digital ku soo gelinaya badeecooyinkiisa iyo baxa alaabta u socoto nidaam digital baa xoolihiisa ku ilaashanaya waa horumar noo soo yeetay wasaaradda maaliyaddana waxaan leeyahay hambalyo qaybteeda qaybteeda canshuuraha iyo furdooyinka agaasigeeda guud wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaha waxaa lee hambalyo maalintan waa soo dhaweynaynaa waana maalin aad iyo aad u qiimo badan shirkii baa noo furan yahay Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jubbaland, Mahad Sheekh Cabdi, ayaa soo xiray munaasabadda isagoona shahaadooyin guddoonsiiyey ganacsatada iyo shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada kala duwan ee Wasaaradda Maaliyadda.
waana midda keliya oo cid kastoo rabta annaga inay wax noo dhinto aan oga guulaysan karno inaan midnimadannadii adkayno dowladda iyo shacabku ay wada shaqeeyaan oo isgarab istaagaan xafladda maanta waxay ku saabsanaydna waad maqlayseen waa furdadaha een, meelaha ay wax ka soo galaan iyo kastamyadii runtii ilaahay mahadii horumar fiican baan meeshaas yaa laga sameeyey hadday ahayd qaabkii loo shaqayn lahaa iyo hadday tahay meeshii lagu shaqayn lahaa Een, waad ogtihiin dhismooyin badan baa hadda noo socdo oo aan ka mahad celinayno cid kasta oo gacan ka geysatay dhismahaas ama tababaradii ama cid kastoo nagu kaalmaysayna waa uga mahad celinaynaa